waa tahay haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waatan saare ciida nuur oo inala socodeysa
waxana wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laantaaf soomaaliga ee v o a qodobo dhowra ayaan idinku hayaa barnaamijka qaybtiisa dambana waxaa marti noogu ah fanaankii weynaa islamarkaana hal abuurka iyo laxamaynta ku darsaday shariif cabdalla balse aynu ku horumarno maase la magac baxday meherdoon oo ka mid a silsiladii baryahan inoo socotay ina macalin ciise wiil dhallinyaro ah oo layidhaah cali ayaa xalayto igala soo xidhiidhay magaalada muqdisho wuxuu yidhi waxaan hayaa maanso la magac baxday meherdoon hmm wuxuu yidhi gabadhaasiina macalin ciise waayadanba hadalhaynteeda ay nagu badataye anaa diyaar u ah inaan usoo geed fadhiisto bal hadda shuruudihii aadan shuuriye sheegay toddobaadkii hore inuu buuxinayo iyo in kale cali aan soo dhoweeyo walaal sahle ciidan nuur aad baan ugu dhowahay aadaan ku salaamo adiga iyo dhegeystayaasha iyo bacda si awaada waan gartay cali oo magacaago dhammaystiran adigoo noo sheegaya bal maansada aad ugu tala gashay inaad kaga qayb gasho silsilada ina macalin ciise walaal magacaygu waa cali cabdi cali mataan waxaan joogaa magaalada muqdisho silsilada maasadan uga qayb gelay waxaa la yidhaha meherdoon waxayna mataleysa haroy nin odaya oo reer miyi ah oo haysta hanti sumcad iyo magacna ku dhexle bulshada soomaaliyeed ninkaas odaga ahi dabcan hoontidoo haystaa waxay u badan yihiin xoolaha daaqa loon adagna wuxuu kula jiraa ninka la yidhaahdo afgaanqalis iyo ninka la yidhaha cali oo ayagu gabadha ugu sheegay caqalifna waa ki yidhi laba waxaan haystaa maqal ayna wuxuu yidhi dhuumi qurbaahan kusoo masiihaa xogaan helnana waxay sheegto xoogo lagu kalsoonaa kale waxay sheegeen in gabadhu aysan rabto dhulkii hooyo inay kasoo ciir dhanto waan gartay bal markaa cali ow noogu dhufo maansadaasi anigii dhegaystayaashaba
waxay leedahay maasadu maalmahan maaley gabay iyo maanse maantirin mana iga malaasnina haddaan laismaqlayn oo la macaansanaynin mirihii abwaanada muusig laga jeclaysa amaanka yidhi daa ha yeeshee sala imaad maalintii sabdigu tegay maqribkeedii dabadeed anigoo dhul miyi fogaare mayraca ayaa caweys ugu muhiima sahre midigtaas waa sahre cidlano mar dhegaysa la yidhi waxaan maasay dhigihii maasadii abwaankana mid mid baan u dhuuxo waxaan tiriyey maasadan aan bixiyey meherdoon caweysku xiise gooniyahu yeesho oo miyiga waa laga dhegeysaa oo dadkii isha iga gelin iyo raadiyaala la gatay marka raadiyaal anteen dheer loo laleey war bal isha iga gelin iga dubaa la gatay ha hay hay xiise gooniyo leeyahay waan gartay leedahay ina macalin ina macalin ciise gabar muunad iyo sharaf eeba ugu manaysa waxaan ahay nin mangal oo muqdisida cadayd iyo marte iyo qoryooley ilaa meel fog iyo sheekh magaciisu gaaro kolka maa la kala dhaco ama midigta la isdaro mucdamkeeda soomaal waan kala magsiyaayo inaan ahay maxkamad sare dadka ugu mataalaan ya salaam haye miyi xoolo lagu dhaqo saddex miisiyaashana ma malaynin iga badan inuu meel ka toosee ina yahay maqalo maasadayda meele waxaad leedahay ilaahay abaaraha waay hareer mariyo geelaygu boqol iyo adhigaygu iyo lo-dayduba ma kama soo degaan ahe geel aanke baarqabadaaba boqol gaaraya gaahalaha irmaaniga iskaba dhaaf waxaas horweynkii maasha allah haye marka wuxuu leeyahay ninka yidhi mil boon iyo dhul aan laga macsuumin oon muuqaynle laga rabi waan ku soo marinaya ma yaqaana gabar yahay waxaad muhatay maanta mid kaleu ku moodiyey hadalkiisa ma yadho kolnayuu ku soo mari caliyaan haysaa moogta haye wuxuu leeyahay ina macalin ciise khalifa nin macangogo miisaan jacayl iyo u helay masayr oo laba maqale hayso mar hore ka macalkagay mana hayso maal kale oo waalidkaa ku meersiyo wuxuu kugu masruufee muxuu kugu mutaayo ina macalin ciise marwo kugu yidhaahdaa waa kow khalifa been nin laba maqal hayso labadii maqal gabadha gabadha yaabu ku aamini kara nolosheeda
waa gartay wuxuu leeyahay maamaah mug weynoo soomaali maritaan micnaheed ahaan jira talaan laysla meel dhigin kolna kama macaashidin murug baad ka dhaxasaa ina macalin ciise ha ku dhicin god mool oo miciyay ka buuxdo mugdiyan wax laga arag hana meersan hadallada aan kuu meel maraynoo haysi sii maqiiqayna taladeeda iga maqal markaan waxaan ugu faana gabadhii waxaan haystay sahroy waxaan leeyahay anigaa dhulkoo maroo mahiigan ka daba mariyo mahuraan dhulkeeni kuu marin dalxiisoo marti qaadin reerkii aabbahaana magaar iyo waxaan siimin magidel hooyadaa maryamo shaqalaari muunad waxaalo maqashiisi lagu darayaan ku meeri doona gabanimo ayaydaa madiinana waanu beenwan macalwey inta meenka joogta magac kula wadaagtana mushaar baanu wada qori adna aqal mug weyn oo loo meegaaray dayda oo mayre laga sameeyaan raar maxiiman koo dhigin marasana waxaad xiran dhowr mare guntiinoo maskantoodii lagu daray iyo kaba la maaroo maashaa allahu iyo mino miyigeena laga helo manfacana waxaad cuni masabiya galeyd iyo mirihii afgooyo cidna ayna miisayn haddaad doonto maadhiin caanaheeda maalo ku soo mira hameenkii waawle waxba yaanay maasadu dabaysha macaar iyo mawjuudka aadina ah madaha isaga xiro ina macalin ciisaay maasadeydii fahantaye meeshaada ii joogan ah farasyo midabale misigtoodka saariyo kuna mehersa dooneen farasiya intan ku saaro midab yaro oo xardhan weliba oo xaragoonaya ha laa ilaahay waa aadaad u taqaano wiil weli yaqaano loo dhiibay haye dhaqankii horeo soomaaliyeed aan raba gabadha inaan dib ugu meersado gaariyaashii iyo waxaas waaba laga goowaayay waxaan rabaa inaan gabadha iraado oo gaari la isku aroosaa dhaqankii soomaaliyeed maahane waan waa garta farasyadii oo sharaxan markaad waxaasoo dhan ka sheekaysay waxaan ka baqayaa intaad adinoo macallin ciise sugayso ilaa adiga hablo kale ku soo doonaan cali o may horta bal ina macallin ciise fariintaas markay gaarto bal waxaan isleeyahay kuwaan kalena meel loo weyn maayo hadda afartiyo ay inoo furay waan gartay aad iyo aad baad mahadsantahay cali waa hagaag horta soomaali baynu nahay oo safarka iyo socdaalkuba inoo fudud balse sheekadan caawa aan idiin soo wado waxay ku dhacday katuun cabdiraxmaan oo haatan magaalada burco joogta katuun waxay ii sheegtay inay waa hore u safartay dalka kenya kadibna iyadoo usii socota xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi kenya ay sii raacday bas kusii jeeda meesha ay rabto balse waxaa baskii ka qabsaday dhacdo aanay filanayn sida ay ii sheegtay iyada ayaa inoo dhammaystiraysa walaal horta sida aad iyo aad baan umahadsan tahay sheekada haddii aan kaadoo rabo kuusoo gaabgaabiyo sheekada aniga oo dalka nacay oo markaa haway qaada hawada dhimkaba dadka naga yareera caruuraha haysa markaa waxaan nairobi ayaan ka tegay subax wakti subaxa ayaan galay meesha laado mombasa anigoo aad u tabcaan oo ilaa iyo adisooba ilaa iyo maxaan ku dhahday nairobi maku soconeeyey kabacdiga markii aan tegay meel waxaan u soconay dof waxaan tegay markaa meel kaama ayaan rabay inaan ku raaco baabuurka ma garatay waan gartay marka kaa kuma iyo dhadhaabiya baad ku socotaan u malaynaya okay halkaas ayaan ku socday kabacdiga halkaa markaan tegay adigu baaba judhiba waxaa faawal ay gala soo kulmay baskii igu horreeyey bas dheer ayaa markaa basaska ayaa ku yar qofku marka baabuurta ka yaraato hal qof walba hal kursi baa la- marka uu fadhiisto qof baa lagu dul kiraya baska soddonka kursiyo lixda qof ayaa fuula marka soddonkii kursi la buuxiyo soddon qof oo kale haddana lacag laga qaadaya la odhanaya soo kora aa markaa lamaan soconin sheekada anigu lamaan socon markaa baabuur dheer oo hambasoo lixdan kursi ayuu ahaa qaadad ayaa naloo jiray qaadadkii markii naloo jiray ayaa waxaan qof walba kursi ayuu si macaan ugu fadhiistay kabacdiga baabuurkii maxaan ku dhahday qaadad ayaa dib loo sii jaray hareeraha iyagaan eegnay waanu weynay wax baabuur oo kaloo taagan so annagaa baa nalagu dul karanaya laakiin baan fahansanayn kabacdiga markii aan horfadhiisanay qofka qofka dusha ka fuulay markaa nasiib darra waxay igu soo beegmay nin aad u weyn aad u weyn markaa waa dhaqanka meesha yaala kabacdigii markaas halkaas ayaan kusas diyaariyey waa gartay marka horta aniga saddex aalo ayaan ugu talagalay marka hore horta waxaan ugu talagalay wacyigelin inaan dadka ka wacyigeliyo qofka meeshiisa dalkiisa meel u dhaantay inaysan jirin kabacdiga raba waan yaro suugaameeyo dadku dee waxay wax ku dhegaystaan baa la yidhaahdaa markii dambe waxaaba dhacday saare in loo isticmaalo sheekadii anigu wacyigelinta ga majaaji la-aanba Waa marka gartay.
dhinac walba waan ugu sii daayaa marka insha allah waan ku bilaabayaa halkan ayaan marka aad dhegaysi haboon insha allah waan gartay kaltuun soo daa kor hore aan dhawaana intiinaa kortaagan kulligiina yareerda waanigii Kenya aaday shookortaas intaanan kaa kuma gaarin kaam yar oo ka sokeeyaan u kireystay bas weyn shookortaas sheekada taalla waa kubaataystaan kuwa kursi ku ku fadhiista dushiisaa la kireystaa saaraay kaamkii baanu istaagnay marka anagoo markaa dee booskeeshadii kaamkii baanu istaagnay ku nagaanay cabaar gaari baa koona istaagay korkaasu kaarigii yaari kaarar baana la siiyey kuraasaan kala bobnay kulli waanu calaynay darawalkii marka xayna kaadar dambaan la bilaabay saaraay waan gartay markaasaanu koonahan eegnay saa ku kaleeta ma taagna aanu koonahan eegnay iska da ku kaleeta xataa karyool lama taagno soo bisheedanaa la karaysto kaadhaha loo saraya waa kursiga adigu kuraystaa qof kalena laga kiraynaya aa ku darso nasiibkaaga haddii ay kugu beegma tahay cidi kaa kicin maysa sidii dadeerkii rujooga la kirkirinaysa alla kulaaxinaysa
waan gartay jeera uu ka dhegaayo adaa iska dhegayso waxaad kuba kubaa la du saaray waxa kursigaygii ku beegmay kuwaan sihi waa ku-xigeenka adeerkii waa ku balloodhan balloodhan balloodhan anigoon ku gafayna kariimkii ilaahay abuurtay horta kuba hagayaabshi saaray
gartay kurkaasaan dhaqdhaqaajeen markii ririya moodo ila dhaqaaq kale iguma jire dabeer baha dabeer lagu iga sareeye Marka- kurkaasaan dhaqdhaqaajeen markii ririya moodo qof aada u buuran oo xoog weyni markuu dhakada kaaga baxay waxaad tidhi waa sidee masad madax yaraa warwareejisay kurkaasaan dhaqdhaqaajeen markii ririya moodo intan aad su koobay koobay koobay weliba isa si yaro kuusay baan saaray kelida feerkaga jiri
waan gartay iska daa inuu kaare xataa iyo mar kalaamin aniga waa kurbado kala hantaasa ay xanuuntay la waaneen kaare ku feedhe iska daa inuu sali damqaday aniga ii dilaya waa damqaday feerkii aad feedhay marka isagu mamuu dareemin adaaba kalxanta ku xanuuntay kalxanti ba hadda dambe iga soo xanuuntay iska daa inuu kaare kalxantaasa ay xanuuntay kolku joogay cabaa buu ihi miskijana kidhoobo miskijana waa inanta oo fahmaysaa baan malaynayaa kidhoogana waa inanta yar miskijana kidhoobo halkii aad ku kibraysiye kanimaha dhulkiini iyo kiniya la yidhahda kudiigi kujiigi kabisaabu ku dhaartay horta kolkaasay igu daray muxuu ku dhaartay
waan kudiigi kujiigi kabisaabu ku dhaartay kabisa waa kelmada ugu dambaysata waa xali uu ku dhirto kudiigi waxa weye waa kudili kujiigi waa kugoorici weeyaan halkan kenya maaha buu yihi soomaaliya halkan soomaaliya maaha hadda kenya ha kuuna muqdisho buu yidhi ku damta fahna hadusaare kufriyis ma badho kuwana cayaayo karah waa la buka koomadi baan ku ceshi waa tahay kaltuunay aad baad u mahadsan tahay barnaamijyo kale ayaynu kusoo qaadan doonaa bal kaltuun iyo kenya waxyaabo badan oo kala qabsaday oo qaarkood isfaham la-aanta dhinaca luqaddu ay keentay caawise halkaa haynoo joogta kaltuune sidii aan horeba idinku sheegay qaybtan waxaa marti inoogu ah fanaanka weyn eed wada garanaysaan shariif cabdalla oo ahaa heesaa hal abuur iyo la xamiiste heesihiisa aan baylaha badan loogu iman shariif cabdalle markii uu ka soo qaxay dalka soomaaliya muddo dheer wuxuu ku sugnaa xerada qaxootiga alkharas ee dalka yeman balse waa dhoweyd ayuu soo caga dhigtay dalkan maraykanka gobolka ohio oo uu haatan ku sugan yahayna waxa waraysigan kula yeeshay wariyahayaga cabdikaafi yuusuf aadan qaybta koowaad ee waraysigaasi caawa waxay ku bilaabmaysaa sidan waan salaamaya dhammaan v o da shaqaalaheeda ahlan wasahlan soo dhowaada baan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhammaantoodba way ku salaamayaan bal marka hore intaanan heesaha iga gelin shariif cabdallo shariif cabdallo waa kuma Een, xagee buu ku dhashay xagee buu ku soo barbaaray goormuu safan ka bilaabay
okay okay shariif cabdalla wuxuu ku dhashay magaala madaxda gobolka hiiraan ee baladweyn sanadkee baa dhalatay waxaan dhashay kun iyo sagaal boqol afartan iyo kowdii afartan iyo kowdii haddaan ku dhashay ilaa adigu waxaan deganaa labiiyo kontonkii waa garta
labiiyo kontonkii talyaaniga markuu soo degay ba ahayd oo adiga muddo aan joogay oo adduun oo dhanna barwaaqo iska tahay ayaa wax- haddana waxaan jeclaaday inaan abtiyaashay baa isoo koriyey aniga iyo abtiyaashay baa isoo koriyey waxaan usoo wareegtay abtigayoo soo aaday janaale meel la yidhaahdo janaalihii baan imidoo waxaan bartay harqaan harqaanlaa noqday waa garta janaale waxaa kaloon ku sameeyey isbartiibo ninka ku taagay baan ahay oo goboladaasi oo dhan ay ku cayaareen ee lagu wada cayaarayay waxaa jiray cadaan iyo madow oo dhanba lagu wada cayaari jiray soomaali iyo talyaani iyo kulli lagu wada cayaari jiray aada iyo aadna aan ugu fircoonaa howsheedii anoo meeshaa ka wato janaale adiga lixdameeyadii maray kusoo dhowdahay aan filayo sagaal iyo kontonkii ayaa waxaan iska kii jeclaaday naag talyaani oo eh, heerahooda kale muqdisho degan oo ay ku leeyihiin dukaan weyn oo harqaanla ah oo mataqaanaa alaabta looga keena itaaliya waxay yidhahdeen anagaad nala shaqaynaysaa sidii baan kusoo guuray marka gabadhii waxay ka heshay farsamada gacanta sidaas bay xamar kugu wareegtay amaraan usoo wareegay waa garta maxaa xigay waxaa xigay islamarkaas waxaan guursaday eh, gabar oo la yidhaahdo eh, gacaalo
gabar baad guursatay gacala la yidhaahdo gacalaan la yidhaahdaa waan garta xamar baan usoo wareegnay naagtii waxay tiri soo wadato talyaaniga ahayd shaqadaada adiga aad haysatid ee isla markaa gabadhaadana keen meeshan iyadana ha ka shaqaydo islaantaada waxay samaynaysaa madaxane bes adi gogashaas iyo xaqxaaqidaas meeshaas iyo nadaafadaas iyo si ay waxaan taqaanaa macaashkii nagu u fiicnaado maxaa heesaa labada halkiibaanu soo wada degnay waa garta
meeshaydii baan adduunkayga ka watay oo hawshaydii ka watay waxaa dhacday ugu dambaystii mataqaanaaye calankii la saaray lixdankii haahe lixdankii calankii markii la saaray sida badan ajnabigii qaar baa dhoofay ay ka mid yihiin kuwa aniga aan la shaqaynayo waan dhoofaynaa waan wada guuraynaa wax inkaasay isdiyaar gareen waan israacaynaa anna waxaan jeclaystay shaqada ee fanka aan hayo harqaanka oo aad iyo aad waqtigaas yurubka iyo banaanka iyo waxaa boqolkiiba boqol iiga fiicnaa soomaaliya inaan qumaati ugu noolaado adigu marka shaqadaadii baa wax kasta kaagana qiimo badnay iyo aad iyo aad wadankaaga waxaan isiri wadankaaga ha ka bixin soomaalidana ha ka faa'iidaysato waa gartay dharka dumarkaan aad u aqiinay isla markiiba xaafadda waa beri baan imid shaqadii anoo weli ka bixina xaafadda waa beri imid dukaamo meesha ku yeelay baan umid oo aad u camiran markaasaan ihi war haddaan fiiriyey meesha shaqooyin waxaa ka socday adigu aan aad iyo aad aad iyo aad aniga ugu firfircoonaha ayaa ka socday markaasaan ninkii dukaanka laha iswaraysanay waxaan ihi nin xinkaasaan ahay meeshaasaan joogay markaasoo yidhi allah sheekhay anahay aad iyo aad baan kuugu baahanahay waxaad doontaan kuu samaynaynaa dawaaraan kuusoo iibinaynaa adduun saad rabto u shaqayso yacni waa murtaax baan kaa dhigaynaa wax aynkaasa adigu hadalkiiyo kooban waxaa lagu yiri annaga ku annaga ku maalgelin maalgelinayna Qoladii Talyaaniga ayaa xagee ku dambeysay?
talyaanigii intayna safarkiisaba gaarin waan u tegey waxaan idhi saaxiib waxaan doonayaa inaan mar jannaala ku noqdo xoogaa waxba iga siiya aayir baan ka soo goostay oo hawsheydii waxay u soo dhacday xaafadda waa beri waa gartay waa beri oo loo yaqiinay saddex magac magaca saddexaad mar dhow soo baxay laakiin waxaa loo yaqiinay anzaloti iyo waa beri Haye.
Eh, anzaloti iyo dilajanove labadaas magaca loo yaqiina xamar xaafadda ugu weyn weye anigoo haddana murtaax oo boqolkiiba boqol ii marayso xamar oo dhan isu kaysoo dumayo xaafadii saa ilaa albaabka dukaanka banaankiisa la sifan yahay ah, mar walba islaantii hadda aan qabayo dee igu cusbeedba gacalo gacalo qoftii waxaan arkay maskaxduba ka tagsan oo leh anigoo khalaas kala tagnay war maxaad leedahay ma jirto adigu masayr iyo waxayba la soo booday aad inay naagtii iska heenaasto oo banaankaa ku dhacdaa waxaan idhi maca salaama halkii baanu ku kala tagnay waa gartay aan kala tagnay ee markii aan kala tagnay kadib waa guursatay anigana mid kalean guursaday heestaas markaa kadib ayay ugu soo dhalatay aan bixiyey Heesta- magaceedii baan ku tiriyey marka heestu waa heesta gacaloy walaalay gacalay walaalay gacantaada iidhiib heestaasi marka gabadhii waa mas- waa hinaastay ka bacdi way kaa tagtay heestan baa tirisay waa la guursaday maxaa xigay waxaa xigay kadib iyadoo laba yaryar wadata inay ii timid anoo qabo ilaa mataqaanaa afar caruur ah markaas anna aan dhalay waa gartay guurigii bay soo raadisay dalaq soo tiri xaafadda waa beri ah Ay, waan iskalaantay waa dadkalo. Ay, taydii cusbeedba waxay leedahay ayaan gabadhan waxay ahayd waa qoftaydii hore oo la sheegi jiray habla ahayd wayaan haye waxay soo salaantay waa idin soo salaamay Tan- alay walaalay gacantaada ii dhiib heestaas yani idaacaddii ka soo maqashay soo qaaday waxay istiri ninkii hadda weli ku damcayaa ee bal soo fiiri een, waxaan rabaa bal shariif heestaasi adoo ku luuqeydinsid waxay mana marsin kartaa codkeeda habeenguura bay dilayo hadalaanan gaarahayn hadalaanan gaarahayn habeenguura bay dilayo hadalaanan gaarahayn waxa aanu gabgablayna guurkaaga weeyaane gacaloy walaaley gacantada idhiibe gacaloy walaaley gacantada idhiibe waa tahay dhegaystayaasha ayaan u saaraynaa heestaas gacalay walaalay gacantaada ii dhiib
Thank
waa hagaag waxaan filayaa dhammaan dhegaystayaasha iyada meel kastoo ay joogaanba inay ka heleen heestaas gacaloy walaalay gacantaada iyo dib oo aad maanta nasiib u wada hesheen qisadii ay ku saabsanayd inaad si toosa fanaankii abwaankii mulaxamaystihii sameeyeyba aad ka maqasheen afkiisa aan dib kuugu soo laabto shariif cabdalle xuseen shariif cabdalla hees waxaa jirta iyaduna sanadihii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii toddobaatan iyo afartii meelahaas aad qaaday adayo og waa hees aada u shaac baxday oo dee had iyo jeerba dhegaysigeeda aan dadku ka daalin oo mar kastaba aad mooda inay hadda soo baxday heesta waa heesta anna waan gurxamayaa sidii aarga inta alqaba geedu gala waayaan hadba geesu rooraa heestaas yaa sameeyey
heestaas anna waan gorxamayaa sida aargantaal qaba geedu gala waayaan marba gees u roora nafsi hayga gadan calaf geedi weeye gabadha aan jeclaay gabadhaan jeclaay miyadii gargaarayn heestaas waxaa sameeyey anigaa sameeyey sanadkeebaad samaysay waxaan sameeyey kun iyo sagaal boqol yani ugu dambaystii idaacadda aan u qabtay iyo national theaterkana aan tartan ku galay oon boqolkiiba boqol oon banaanka ninka billadda sharaftaa ku qaatay ayaan noqday miyaad ii gargaarayn heesta ahayd heestaas aniga alifay muusigeeda waxeeda kulli siday u dhan yihiin aniga shariif cabdalaah ayaa alifay anaana samaystay heesayguna siday u dhan yihiin aniga sameeya anaana muusiga iyo waxoo dhanba saara aad tahay bal haddana aanu dhegaystayaasha ugu dugno heestaasi sharifow
sida arganta halqaba geedugala waayaan marbaa geesuroora heestaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaanba barnaamijkeenii caweyska washington toddobaadka dambe intaynu kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa geediweegaye gabadhaan jeclaayey niyaadii gargaaray gabaldhaciyi waxaa bari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloode gabaldhaciyi waxaa bari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloode nafsi hayga gaadano calab geediweekaye gabadhaan jalaayey niyaadii gargaaray gandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaa teentagee kenyada marbaa geesu suukur tahay gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamaaye kaagandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaa teentagee kenyada marbaa geesu suuhur tahay gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamay nafsi hayga gaadano calaf geediweekaye gabadhaan jalaayey niyaadii gargaaray hegto magohu magigite gogol balage ala garwa qasura rubga alaga haqaba oho ku garse hegto magohu magigite gogol balage ala garwa qasura ನಫ್ಸಿ ಹಾಯಿಗಾದನ್ನು ಅಲಪ್ಗೆ ತಿವೇಗೆಯೇ ಗಬಾದಾನ್ ಚಲಾಯೇ ನಿಯಾದಿ waa tahay heestaasi ugu dambeysay barnaamijka ayaa sidoo kale idaacadeen habeenimo ugu dambeysay aniga cabdiraxmaan xuseen fure iyo xuseen barre ayaa idiin soo jeedinayay sidaas iyo nabadgelyo